SBS Radio.
balinyar haddaad nooga waranto safarkii aad ku timid dalkan australia safarkan ku imi australia waxaa weeye een, barnaamijka ee, sanadka cusub inaanu halkan insha allah ka ee, ka qabto ee, koob iyo soddonka ee, haddii alla idmo marka iyo een, een, soomaaliya ee week soccer tournament oo isna halkan ka dhaca sanad kasta oo isna aan ka qaybgelayo furitaankiisa iyo xidhitaankiisa ayaa socdaalkaygu yahay fanka goormaa kusoo biirtay maxaase kugu dhaliyey Ee, fanka waxaan horta kusoo biiray horta dee fanka horta yaraantay waan iska jeclaa laakiin een, waxaan fanka si rasmiya usoo galay labadii kun iyo sideedii ayaa heestaydii ugu horreysay aan qaaday Een, dabeetana intii dee ka dambeysayna waa waa anigan weli socdo waa waa hawsha waa socotaa weli marka een, aad baan dee maaragtay ugu faraxsanahay maara fanku waa wax dee haybad maaragtay ee, ilaahay bixiyo marka een, dee maanta anigoo afkayga hooyana ku heysaya aad baan maaragtay een, u jecelahay marka marka ma wax intaad yareed aad ku riyoon jirtayba inaad eh, fanaan noqoto heesto mise mar unbay kugu dhalatay mise qolaa ku tiriniyo cod fiican baad leedahay bal maad heesti waa sax maya een, horta een, horta yaraantay fanka waan jeclaa een, een, yaraantay baan aada u jeclaa fanka dhalinyaro fara badan oon asxaabnahayna waa jireen oo iyaguna igu dhiirigeliyay inaan heeso oo maaragtay oo fara badan oo maaragtay markaa aroosyadii la isugu yimaadiyo xafladaha iyo meelaha goobaha is- baan maaragtay baan heesees iyo xabad hebees markaan qaaday bay igu dhiirigelin jireen "Niyo, maad heese soo saartid oo heesto aduu kale halkuun baan kasii anba qaaday waa gartay eh, intaad ama soo koraysay ama adigu fankaadan soo gelin ma jiraan fanaaniinta caanka ahaayoo soomaaliya oo aad aad aad codkooda jeclayd ama aad rabtay inaad ku dayatid ama iyagoo kale aad noqotay anigu horta fanaaniin de horta fanaaniinta soomaaliyada oo dhanba waan iska taageeraa waan jeclay laakiinse fanaaniin ii khaas oo ii gooniyana waa jireen ma sida cabdi tahriir warsame cabdi xasan dige eh, maxamed xuseen lafoole dadkaasoo dhan baan jeclaan jiray inaan ku daydo oo ma garanaysaa fanaaniinta laakiinse fanaaniinta soomaaliyada oo dhan waan dhegeystaa waan jeclaa iyaga qudhooda waa maaragtay waa waa ka tusaale qaataa waa gartay eh, fanka soomaalidu dad baa aaminsan waa isbedelayoo dhallinyarada adigoo kale ah oo qurbaha ama fanka ku bilowda hadda cusub iyo markaad isu barbarigtid fanaaniintii hore oo xasan aadan samatar iyo raggaas hadda aad sheegtoo kale maxaad isleedahay u kala duwan yihiin horta dee fankaasu berigaasu ahaa waqti kala duwan waa la maaragtay sanado badan baa ka soo wareegay ee annagii waa soo guurnay qurbaan soo galnay qurbuhu waa ka yara duwan yahay ee dadkeena soomaaliyeedna badankoodu dad fanka u jajaban ma aha aldoo iska fiicnaan lahay dad inay fankooda iyo dee hidaha iyo dhaqankooda iyo waxaan waa iyaga waa identitykoodii weeyaan inay ku faanaan oo ay ku- ay maaragtay kor u soo qaadaan weeye waxaanu de annagu u heysnaana waa ummadda soomaaliyeed een, dad kalena uma haysto marka iyaguna inay fankii dee dexgeliyaan oy kobciyaan oy dee maaragtay eh, een, fanaaniintoodana dee maaragtay ay ay ay ay ay ay kor u soo qaadaan ayaa ila quma waqtigaana waa waqti dheer ee dee dow- dow- dadku badanka waxay leeyihiin dowladdii buu fankii la burburay dowladdii burburtay ayuu fankii la burburay annagu waanu isku daynay dhallinyaradii haddaanu nahay inaanu soo kocino kor u soo qaadno dadaalkeygii waa muujinay shacabkii soomaaliyeed baa laga rabaa in dadkoodii haldoorka ahaa ay kor u soo qaadaan oo ay dee ee, maalgeliyaan fankooda soomaaliyeed ma garanaysaa iyaguna dadka ummadda shacabka soomaaliyeed baa taa looga fadhiyaa laakiinse annagu dadaalka waa wadaynaa laakiinse wax badan bay kala duwan yihiin waqtigaas waqtigaas waa haddana waa waqtigan generation cusub weeye waa gartay jenaraashka cusub oo adigu aad ka mid tahay fanaaniintu aad bay u badan yihiin adduunka oo dhan bay kala joogaan cabdi holan muxuu uga duwan yahay fanaaniinta kale anigu horta een, dee horta anuu fanaaniintaas un baan la mid ahay dadka anu inaan wax runtii aan dheerahay ma jirto laakiin ummadda maaragtay fanaaniinta soomaaliyeed un baan ka mid ahay Een, qof laakiinse waxaanahay fankiisa iyo iyo iyo iyo dhaqankiisa iyo hidihiisa ku faana baanahay anigu runtii aad ayan proud of it aad baan proud uga ahay inaan maanta afkaygii soomaaliyeed ku heysiyo ummaddana ugu soo bandhigayo ee, dareenka iyo heesaha iyo waxay yihiin iyo macno macno badan bay ku fadhiyeen hadduu haddii dadku fahmi lahayn heesaha heesaha iska qaad maaha oo iska hees macno fara badan bay ku fadhiyaan heesuhu iyo waxaanu qaadan iyo ummadda aan u sheegayno wax badan bay ku fadhiyeen anigu waan fahansanahay dee ummadda eh, soomaaliyeedna waxaan jeclaan lahay inay fahmaan oo isku dayaan inay usoo jeestaan waxaan aanu ku heysayno iyagu dee youtubeka unbay ka dhageystaan heesaha markay soo baxaan waxay ku dhigan tahay meeshay ka timi meeshay ku socoto waxyaalo badan bay u baahan yihiin inay maaragtay ay ay ay ay fahmaan intaana insha allah de waxaan eh, isku eh, u- eh, rajaynayaa inay fahmi doonaan insha allah waqti waa gartay eh, magaca cabdi holan xagee ka yimid magaca cabdi holan wuxuu ka yimi een, joogay anoo yarbaa holan lay keenay dabeetana dhalinyaraan kubadda wada ciyaari jirnay ingiriiskaan usoo wareegay markaa markaan lix sano meelaha toddoba sano kabacdi baan ingiriiska usoo wareegay dhalinyaraan kubadda wada ciyaari jirnay baa jirayoo markaa markaad dhalinyarada ku cusubtahay dadka deenaanays baa loo bixiyaa deenaanaystaas ninkaas waa kumo waa ninka cabdi baa la yihahdaayoo waa warwaryarkii reer holan ka yimi sidayba magacii ugu raacay waana naanays fiican ma diidin kamana hor iman haddaan ka hor iman laha wax kale ii bixin lahayn laakiin holankaasaan ku adkaystay waa gartay waa markii kuugu horreysay australia aad timaadid maxaa ka aaminsanayd australia guud ahaan intaadan soo gelin maalmihii dambe wallaahi horta runtii dee dad fara badan asxaab badan baan halkan joogtay iyo dad faamilia waa laiga sheekeyn jiray laakiin runtii waxba kamaan aaminsanayn laakiin hadda aan imi iyose u muuqato aad baan uga helay dal qurux badan baad joogtaan maasha allah waa dal aada u wanaagsan insha allah waan sii joogi doonaa insha allah dee wax badanna waxaan rajeynayaa inaan arko oo maaragtay laakiinse waa hadda dee laba cishaanba joogaa wax badan ma joogo intaasna waxaan ka arkay aad bay u wanaagsanayd waa gartay waxaad ka heesi doontaa tartanka kubadda cagta iyo sanadka cusub maxay kaa fili karaan dadka kasoo qaybgalaya barnaamijyadaas de horta heesahaygii layga bartay hore laygu yaqaanay kow kuwa cusubna waan sidnaa ma garanaysaa marka insha allah inaan horta waxaanu anagu ka tarinaa ummadaanu madadaalinaa moogti meeshii soomaali isugu timaadaba inaanu madadaalinaanu jecel nahay insha allah heeso cusub kuweygii layga bartay iyo iyo iyo kuwii dhexe iyo kuwii dambeba wixiiba waa waa laysku waa laysku dari doonaa insha allah marka waxaan rajeynayaa dadku inay ka heli doonaan ilaa diyaaladmo waa garta ugu dambeynta dadka idaacadda kaa dhegaysanaya heesahaaga teed usoo qaban lahayd horta ummadana dhegaysanaysa dhammaantood waan salaamayaa daafaha adduunka meel kastay ka joogaan waan salaamaya adigana waan ku salaamayaa waxaan insha allah jeclaan laha heestaydii jacaylka xasuuska reeb ayaa insha allah rabay inaan aan ugu deeqo dadka dadweynahana dhegaysanaya
naftaada oon i xasilin xisuhu naga taydiyo xaqloo tayo aanay jirin inaan kala xibanaa aniga way ila xuntee naftaada oon i xasilin xisuhu naga taydiyo xaqloo tayo aanay jirin inaan kala xibanaa aniga way ila xuntee xildeeridii adnigiyo xurmiyo ha ka tegin milgaha wuxuun baa la xeeriyaa xildeeridii adnigiyo xurmiyo ha ka tegin milgaha wuxuun baa la xeeriyaa xaalawaagani maaha dhalad xilligiyo wakhtiga isbaagtay dadkuna maaha xool gure jacayl alla jacayl jacaylka xusuuska reer xalwaagani maaha dhalad xilligiyo wakhtiga isbaatay dadkuna maaha xool gure jacayl alla jacayl jacaylka xusuuska reer xanuunku intuu qalbiga xabiibi ku koobayaayo xubnaha uu weli xaniban xaqooda abaaru dhigo xidhiidhka dhexdena dhow xanuunku intuu qalbiga xabiibi ku koobayaayo xubnaha uu weli xaniban xaqooda abaaru xora xilkeeda ku qaali kara cid kale fajawga naftayda adoon si xora xilkeeda u qaali kara cid kale xuja hawga dhiiye xaal waagani maaha dhalad xilligiyo waqtiga isbadel dadkuna maaha xool gure jacayl alla jacayl jacaylka xusuuska reeb
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.